إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii rawdat lanwaar fii siirati nabiy اlmukhtaar waxaa noo soo dhammaaday gaswatu bani qurayda taas ayaa noo soo dhammaatay gaswatu bani qurayda oo aan soo ogaanay inay dhab aheed inay ahayd bisha dilqacda sanadii shanaad ee hijriyada bisha dilqacda sanadii shanaad ee hijriyaday ahayd markaa qaswadaas ayaa noo dhammaatay waxaan marayna ciwaanka uu yidhi maqtalu abiraafic abiraafic dilkii la dilay salaam ibni abi xuqayq ah abiraafic waa kunyadiisa magaciisana waxaa la idhaahdaa salaam ibni abi xuqayq salaam ibnu abiixuqayq magaciisa weeye huwa salaam taajiru ahli lxijaas reer xijaas ganacsadahoodii weeye xijaas waxaa laysku yidhahdaa maka iyo madiina iyo inta ku dhow dhow intaasa waxaa laysku yidhaahdaa xijaas wa ra-iisu yahuudi khaybara yahuuddii khaybar deganeedna madaxoodii waay ninkii madaxda u ahaa weeye wa axadu kibaari lmuxarikiina kuwii dhaqaajinaayey kuwii ugu waaweynaa mid ka midana weeye wlmu'allibiina kuwii isku keenay lilaxsaabi isbahaysatada calaa ahli lmadiina reer madiinada u soo jamciyey wuxuuna ka mid yahay labaatankii soo jamciday isbahaysatada oo u soo jamciday inay madiine ku duulaana nin ka miduu ahaa raggii arrintaas soo abaabulay oo soo jamciyey nin ka miduu ahaa wa axadu kibaari lmuxarikiina kuwii dhaqaajinaayey ee waaweynaa mid ka mida weeye waalmu'allibiina kuwii isku soo jamciyey lilaxsaabi isbahaysatada calaa ahli lmadiinati reer madiinana ku soo jamciyey falamaa tafaraqa almuslimuuna muslimiintu markay ka soo jeesteen min alaxsaab dagaalkii axsaab markay ka soo jeesteen wa qurayda dagaalkii quraydana ay ka soo jeesteen intadaba waxa u soo baxay liqatlihi abiraafic dilkiisa hamsatun shan shantaasoo min rijaali lkhasraj qabiiladii reer khasraj raggoodii ka mid ah waxa weeyaan ninkii aan gaalkii aan soo ogaano kacb ibnu ashraf raggii dilay dhammaantood reer awsay ahaayeen reer aws ayay wad ahaayeen raggii dilay marka waxa weeyaan reer khasraj iyo reer awsayna ka kooban tahay ansaaru reer khasraja marka waxay jeclaysteen in iyaguna fadiiladaasoo kale gaaraan gaal weyn oo muslimka dhibay inay ka reebaan muslimka ayay iyaguna jeclaysteen si ay fadiiladaasoo kale u gaarhaan mar alla markii dagaalkii laga soo jeestay axsaab iyo bani qurayda ayay go'aansadeen shan reer khasraj ka mid ah inay fadiiladaas koobaan intadaba waxaa u soo baxay liqatlihi salaam ibn abilxuqayq dilkiisa waxaa u soo baxay khamsatun shan shantaasoo min rijaali lkhasraj qabiiladii reer khasraj raggoodii ka mid ah maxay ugu soo baxeen liyaxuuzuu inay koobaan sharafan sharaf sharaftaasoo midla sharafi laws reer aws sharaftoodii la mid ah xiina wakhtigii ay ku sharafoobeen qatalu ay soo dileen kacb ibna alashraf sharaftii ay reer aws gaareen markay dileen gaalkii weynaaye yahuudkaah ee kacb ibna alashraf sharaftaasoo kale iyaguna inay taariikhda u gasho yeeshaan ayay go'aansadeen wa wasala waa gaareen haaulaa'i shantaasu ilaa xisnihi nabigaana sala allahu calay waslm arrintaas wax ka ogaa oo nabiga cid uusan ogayn saxaabadu iskama aadi jirin mana soo dili jirin marka gaal weyn oo yahuud ah oo madax ah weeye wa wasala haaulaa'i shantaasu way gaarheen ilaa xisnihi dhufayskiisii waxa weeyaan waddanku waddan iska dagaal weeye ma jiro guri caadi oo meel iskaga dhisanoo qof ku noolyi dadkii kooxdii isla degan hadday kun qoys yihiin hadday shan boqoloo qoys yihiin derbiyaa ku wareegsan kulli dhufaysiyu leeyaha derbigan oo laga difaaco marka markii waagu uu beryaa la fura albaabada halkaasaa laga baxaa dadku magaalada iyo ganacsi iyo baadiyo iyo xoolo soofsi iyo maqribkii marka la yimaadaan albaabkaa la xidhaa dii albaabka lagaa xidhaa cadow tahay meel damad ka soo gasho male dii aad ka mid ah dadka deegaanka lagaa xidhana meelaad ka soo gasho male marka waa dad dagaal khatara ku koray qaabkaasaa loo nooliyey intaasoo magaaladhan ama degan ama tuuladhan hal albaaba laga soo galaa meel kaloo laga soo gala ma suura ku wareegsan magaalado dhan derbiga ku wareegsan marka meeshaasuuna degana asagu dhufayskii marka gaareen wa wasala waa gaareen haaulaahi raggaasu ilaa xisni dhufayskiisii fii jihati khaybar khaybar xaggeeda xaaluu ku sugan yahay dhufaysku xiina waqtigiyay gaareen harabati shamsu qoraxdu ay dhacday fa qaala wuxuu yidhi qaa'idum shantooda kii madaxda u ahaa kii hogaamiyahooda ahaa shanta saxaabi cabdulaahi ibnu catiiq ayaa wuxuu yidhi makaanakum ilzamuu makaanakum waa ismu ficil amar ilzamuu makaanakum meeshiina ii jooga afartiinu anaa soo dilaaye idinku ii jooga meeshaan albaabka shanina wada socota ma geli karto albaab shanina wada socota xaadahayda inaan ku filan maana hal mara la wada qaban madaxa laga tuura marka wuxuu yidhi anaa isku dayaya bal inaan geli karee ii kaadiye tartiib uu shantoodii inta meel ku qarsaday uu keligiisa xataa albaabkii sooma aadin khudada iyo qorshaa uu sameeyey albaabkii agtiisa maadaama qoraxdii ay dhacday uu inta marada hagoogtu sidii wax kaasa iska dhigo meel fariiso sii jeesta ninkii albaabka xidha ayaa yimid waa fiirina ar baliyaa banaanka kaas wara ninkaagaan haddaad meesha soo gelayda anuga xidha naga soo gal meesha albaabka inaa xidhaan rabaahe haddaad soo gelayda illa ninkaan kaadi u baxay uu sii meesha waa kan kuwaad markaasuu khaas waa ka faa'idaysa dalaq uu soo yimi dalaquntayyuu fiirsaday meesha furaha la dhigaayo albaabkiiyuu xidhay qunfuluu ku taagay furayaalkii oo dhan ila meel kasta walaa la xidhay furayaalkiina meeshii la suri jir u dhigay khalaad meeshii ku gambad ninkii markuu ka tegey uu furayaalkii qaatay meeluu ku gambaday marka ninkan uu u socdo waa ninkii madaxa dhan waddanka ka ahaa waxa weyn agtiisa inta la isku yimaado odayaasha iyo fadhi kudirka sida loo wado loo sheekayno loo sheekayno waqtiga jiifka laga taga intii ka horaydo dhan waa ag fadhiya markuu ogaaday in laga tegey uu albaabkii horta furta si haddii loo caydsado uga baxo ninkaas guriga uu degan yahay waa guri dabaquu degan yahay dabaq koruu jira intaasu albaabaa ka sokayda mid walba korkaa laga xirta bis waa uu furaa midkii uu furaa inta galoo gudaha ka xirta si aan loogu soo gelin midkii kale ku xigo furaa guduhu ka xihaa si aan loogu soo gelin kii kuxigu galaa waa furaa kale guduhu ka xihaa kulli jaranjartiyuu koray gurigii ugu sarreeyey oo uu jiifay uu tegey caruurtii isagoo dhex jiifa uu tegey caruurtu dhex seexa xataa ninkaas difaaci uu ku jiro qol gooniya ma tegin waana mugdi gurigii see ku gartaan marka see uu ku helaa markaasuu u dhawaaqo salaam ibnu abi xuqayqo uu yidhi aburaafic markaasuu yidhi a markaasuu seeftii la aaday meesha oo ku riday habeen madooba mugdiya waxba uma je wax weyn ma gaadhsiin waana argagaxsanaayuu yidhi xoogaa markaas bis waa arkay yidhi inaan waxba gaadhsiin waan ka baxay gurigi cabbaaraan maqnaaday oo is soo bedel codkaygiiaan bedelay yidhi markaasaan soo laabo kaasaan war abu raafic waa maxay meesha shanqarta ka yeeraysa shanqartii marka hore aan ku hadlay shanqaraan ahayn dhawaaq ahayn markaasuu yidhi war hooyadaa hoogta iyo meesha ninaa ku jira oo seef igu dhiftay markaasaan la hubsaday aan codkiisii maqlay meeshuu ku jiray markaasaan ta si fiican u miisaantay aan ku dhiftay waa ii jalcaan dhaawac fiicanaa gaaray yuu inta ula tegey oo caloosha ka saaray seeftii aan cuskaday yuu ilaa aan hubsaday inay lafta dhabarka ka baxday khalaas markaas aan hubsaday aan ka baxoon ka degay yuu seefteedii garabka qaatay jarantarkiiaan ka degey ka degey ka degey xoogaa dayaxna waa aheedo dhulku inuu dhow yahu mooday waa istuuray markaasuu shashada ka kala go-ay saxaabi laakiin cajaa'ib waxaa leh adoo xere yahuudiyeed ku jirta shanshada haddaad ka jabto saad u fakeriya gurguuro fako soo maa ninkii inaan dilay inaan hubsado maaha inaanan tegin aan go'aansado meel laabahan galay bis ninkii waa yahuuddi waa isla kaceen waa la tegey waa la arkay markii diiqu dhawaaqay waa adinka hore ayaa inta derbigii korkiisa nin yahuudu fuulay uu yidhi waxaan ummadda ogeysiinayaa aburaafic salaam ibnu abi xuqayr taajirkii xijaas in la dilay khalaas markaasaan hubsaday kaasaan gurgurtoon ka baxayo imaamadaa ugu duuban lugtii shanshadii raggaygaan u tegay raggiisiyaa qaatay nabigaa loo geeyey nabigu saasuu gacanta ugu masaxay weligiis insu xanuunsanaad moodaa ka buux tiyan marka halkan gelayno marka wuxuu yidhi makaanakum ilzamuu makaanakum meeshiina jooga fa innii aniga munbariqun waa tegayaa waa mutaladifun waan xeeladaysanayaa lilbawaabi waardiyaha midka bawaabka albaabka jooga kaasaan xeeladaysana bal inaan galay meesha lacallii adkhulu likay adkhulu si aan u galo si aan u galo waan xeeladaysanaa fa aqbala wuu qaabilay xataa danaa ilaa uu ku dhowaaday min albaabi albaabkii uma markuu albaabkii ku dhowaaday taqanaca waa hagoogtay bihawbi maradiisa kaanahu waxaad mooddaa yaqdi xaajatahu inuu xaajadiisa gudanayo inuu kaashay ama saxroonaayaad mooddaa xaajadiisuu gudana waa saas uma taqanaca waa hagoogtay bihawbi maradiisii kaanahu waxaad mooddaa yaqdi xaajatahu inuu xaajo gudanayo fahatafa bihi waxaa u dhawaaqay albawaabu waardiihi kii albaabka joogay oo furahayaha ahaa kiyaa u dhawaaqay wuxuu ku yidhi yaa cabdallah hor addoonka allo in kunta haddaad tahay turiidu mid doonaya an tadkhula inaad gasho fadkhul soo gal war naga soo gal haddaad rabto meesha inaad gasho fa innii aniga uriiddu waxaan rabaa an uqliqa albaaba albaabka inaan xirto ee soo gal meesha haddaad gelaydo ilaa nin meeshaan kaa jamcu sili meeshuu ka bax fa dakhala waa galay cabdullaahi bnu catiiq wa kamana waana dhuuntay waa dhuuntay meeluu ku dhuuntay oo isqariyey meeluu isku qariyey xataa naama naasu ilaa dadkii seexdeen oo odagii laga tegey oo dadkii la sheekaysanaya ka tageen fa akhada wuxuu qaatay almafaatiixa furayaalkii wa fataxa albaaba albaabka horu iska furay liyashula si uu ugu fududaado lahu asaga alhuruubu carabidda si ay ugu fududaato cinda alxaajati hadduu uba markuu u baahdo agteeda cinda alxaajati marka uu u baahdo agteeda uma tawajaha wuxuu u jehaystay ilaa beyti abi raafic gurigii abi raafic fa kaana wuxuu ahaa kulamaa mar kastoo fataxa uu furo baaban albaab aqlaqahu waa ka xidhaa min daakhili guduhu ka xidhaa albaabkan korku ka furaa gudaha markuu galu gudaha ka qataabtaa xataa muxuu saas uu yeelayaa xataa low calima bihi hadday ogaadaan ninkan oo ah cabdullaahi ibnu catiiq hadday ogaadaan annaasu dadka laa yasiluuna ilayhi inaysan soo gaadhinuu rabaa xataa yaqtula ilaa uu dilo abi raafic haddii albaabku iska furanya dadku hadday ogaadaan waa ka soo dabagalaya waa ka dhicinaya marka wuxuu rabaa xataa hadday ogaadaan intay la rafanaya albaabka jabintiisa inuu ka gaarsiiyo gaalka isaga hadduu dilo khalaas ama hala dilama yaan la dili taasuu ka fakera sidaas ayuu yahay xataa low calima hadday ogaadaan bihi cabdulaahi bnu catiiq annaasu dadku hadday ogaadaan laa yasiluuna ilayhi inaysan soo gaarin uu rabaa xataa yaqtula ilaa uu dilo abaa raafic falama intahaa markuu gaaray ilaa beyti gurigii uu deganaa guriga ugu sarreeya oo dabaqahuna ahaayeen faidaa isla markiiba huwa abi raafic fii beytin guriyuu ku jiraa mudlimin mugdi ah waa waxyaalaha colaadda guri mugdiya oo si aan loo arag ayuu dhex jiifaa wasada ciyaalihi caruurtiisa dhexdooda ayuuna jiifaa wasada ciyaalihi caruurtiisa dhexdooda ayuuna jiifaa laa yadri ma oga cabdullaahi bnu catiiq ayna huwa meeshuu guriga uga sugan yahay ma oga mel uu guriga ka joogo ma yaqaano fanaadaahu waa u dhawaaqay yaa abaraafic uu yidhi qaala wuxuu idhi man haadaa waa kuma ila waa arrin colaad leh nin saqda dhexe gurigaaga dhexdiisa ka qayliyaya waa kuma uu yidhi asna intaasuba ka reeba meeshuu jooga inuu ogaadu rabay faahwaa wuxuu ula qasday naxwo sawti meeshii dhawaaqu ka yeeray mukul looga jeeda xataa naxwa sawti codku xaggiisii wuxuu u qastay faahwaa waa u qasday naxwa sawti dhawaaqa xaggiisii wa darabahu waa garaacay darbatan garaacid bisayfi seeftiiuu ku garaacay walxaal huwa cabdullahi bnu catiiq bahishun uu naxsan yahay isagoo naxsan haddee waa guri khatara yahuud dabaqii ugu sarreeyey jooga famaa aqnad waxba kama tarin famaa aqnad nabarkaasu ma tarin famaa aqnad darbadaasu ma tarin shay-an waxba habaan aysan tarin nabarkaasu meel fiican kalema helin fakharaja ka baxay gurigii gurigii ka baxay fakharaja waa baxay uma jaa waa yimid muqayiran xaaluu soo bedelay sawta codkiisii codkiisi codaan hayn oo hadduu awel waaweynaa waa yaryarayna hadduu awel yaryaraana waa waaweynayna codkii aan codkii ahayn uu soo laabto kaanahu waxaad moodaa yuqiisu in u gargaarayo wuxuu iska dhigay nin gurmadahoo yimid oo shanqarta ku soo baxay nin gurmada oo asaga gargaar ugu socdo shanqarta ku soo baxay ayuu iska dhigay wa qaala wuxuu yidhi maa haada sawtu ma dhihin markaan dambe waxaway abaraaficdii hore ma dhihin maa haada sawtu war waa maxay codku uu yidhi markii dambe yaa abaraafic abaraaficow maa maxay codku iyo shanqartaan maqlaa fa qaala wuxuu yidhi liummika lweyl war hooyadaa hoogtay ina rajula nina fi lbeyti guriga ku jira ninkaasoo darabani igu garaacay bisayfi seef facamada waa u qastay ilayhi xaggiisa khalaas intaaba laga rabay meeshuu joogo in la ogaadaa la rabay facamada waa u qastay ilayhi xaggiisa wa darabahu waa garaacay darbatan garaacid garaacidaasoo afkanatu jilciday waa jilciday waa jilcida waa xarkajiday oo dhaqdhaqaaqna ma uusan samayn karin walam yaqtuluu mana dilinoo nafta kama jarin fawadaca sayfa sayftiiyuu saaray fii baطni calooshiisa calooshuu ka saaray wa taxaamala calayhi waa ku cuskaday xataa akhada ilaa sayftii qabtay fii dahri dhabarkiisa ilaa laftii dhabarka u dillaaciyey khalaas markaa quus weeye waa waa dham u dhamaato waa dhintay waa dhintay uma kharaja waa baxay yaftaxu asagoo iska furaya alabwaaba albaabadii baaban baaban albaab albaab isagoo furaya albaabu fura mid kalu fura waleylu habeenkuna muqmirun dayax ayuu ahaa wa basarahu aragiisuna daciifun ahaa xoogaa waa indha yaraa fadanna wuxuu u maleeyey annahu asaga wasala inuu gaaray ila alardi dhulkii inuu dhulkii gaaray ayuu uhaystay inuu dhulkii gaaray ayuu uhaystay faqadama rijlow lugtiisii ayuu hormariyey fawaqaca waa ka dhacay min asulami jaranjartiyuu ka dhacay faqadama waa hormariyey rijlow lugtiisii fawaqaca waa ka dhacay min asulami jaranjartii fa usiibat waxaa la asiibay rijluhu lugtiisii shanshaduu ka kala jabay facasabahaa lugtii wuxuu ku duubtay bicimaamati imaamadiisii imaamadiiu ku duubtay wakhtafa wuxuuna isku qariyey cindalbaabi albaabka agtiisu ku dhuuntay meel ah ninkii inuu dila iyo in kale inuu xaqiijiyu rabaa naftiisa waxa uga muhiimsan shaqadii uu u soo baxay inuu hirgeliyo shaqadii inuu xaqiijiyo xayla naftiisu ilaahay ka gadan tahay di meesha lagu dilo waa meesha ugu fiicneeda ugu baxdo naftiisu marka taas in nafta uun badbaadiyaa muhiimadda ugu weyn maahan laakiin muhiimadda weyn uu ku socdaa waa inuu ku guulaysto cadowgii alle inuu dilo falamaa saaxad diiku markii diiqu dhawaaqay qaama rajulu ninaa istaagay calaa suuri lxisni dhufayska derbigiisiyaa nin istaagay wa qaala wuxuu yidhi ancaa waxaan ogeysiinayaa geeridiisa abaraafic ninkii abaraafic ahaa ayaan geeridiisa dadka ogeysiinaa nacyiga waa khabarulmowt waxaan geeridiisa dadka ogeysiinayaa abaraafic taajir ahlilxijaaz ganacsadihii reer xijaaz ahaa fa carafa wuxuu gartay cabdullahi bni catiiq annahu aburaafic maanta inuu dhintay fa ataa waa u tegay asxaab asxaabtiisa khalaas waa iska baxay marka isagoo shansho ka jaban wa rajacuu waa laabteen falamantahu markay gaareen ilaa rasuulilaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam xadauuhu waa u sheegeen wa masaxa wuu masaxay rasuululaahi rasuulkii alle sala allahu calayh wasalam rijlow lugtiisuu masaxay fa kaannahu waxaad moodaa lam yashtakihaa inuusan ka xanuunsan qatu weligiis weligiis xataa inuusan ka xanuunsanaad moodaa horuu karaysta marka sariyadaas waxay ahayd bisha dilqacda sidaan soo sheegnay khilaafaa jira bisha dilxija aheedna khilaafaa ku jira sanadii hanaad sanadii shanaad ayay ahayd bisha dilqacday ahayd khilaafaa jira bisha dilqacda waa dhammaataye bisha dilxijo ka dambayda aheed ku xigta asru humaamata ibnu afaal sayidiyamaama waxaan halkan ka gelaynaa afaalkii lasoo qafaashay humaamata ibnu afaal sayidiyamaama magaalada yamaama la yidhaahdo waxa weeyaan ninkii madaxdeeda ahaa madaxdeeda ahaa yamaama waxa weeyaan magaalada caasimadda hadda u ah waddanka sacuudiga ee riyaad la yidhaahdo xaafad ka mida wey yamaama hadeer oo suuqa uguba weynaa la yidhahda suuqulyamaamaba haddaba la yidhaha laftirkeeda suuqa ugu weyn magaalada dhanbo caasimadaaba marka ninkii madaxda waktigaas ka ahaa meeshaas weeye kaana humaamatu wuxuu ka mid ahaa min ashaddi naasi dadka kuwa ugu adag karaahiyata nacaybka lirasuulilahi la nibcaado sala allahu calayh wasalam intuusan islaamin wey dadka banu aadankaa qofka ugu nacay badanuu ahaa rasuulka sala allahu calayh wasalam welidiinihi iyo rasuulka diintiisaba diinka rasuulkana aad u nibcaa alislaami ee islaamnimada ah xataa kharaja ilaa uu soo baxay mutanakiran xaalu isqarinayo fi lmuxaram bisha muxaram sanata saadis alhijriya de waa bishaas bishii ka horreydayba aheed markii lasoo dilay abaraafic bisha dilxija haddii la yidhaahdo bishii ku xigta waa sanadii lixaad markaasay bilaabana ilaa muxaram uu ka bilowdaa sanadka muslimkuy haddii la yidhahdo ilqacday aheedna hal bilaa udhaxayda hal bilaa udhaxayda xataa kharaja ilaa uu baxay humaama mutanakiran xaalu isqarinayo fi lmuxaram bisha muxaram sanata saadis alhijriya sanadii lixaad ee hijriyada yuriidu isagoo doonaya iqtiyaala nebiya nabiga inuu gaadmo kusoo dilo sala allahu calayh wasalam inuu nabiga gaadmo kusoo dilo isagoo raba biamri musaylamati musaylimati lkadaab musaylimat lkadaab amar uu soo amrayuuna ku dilaayo musaylimatlkadaab ayaa yidhi gaadma ninkaas ku soo dil ka baxdo musaylimatlkadaab ayaa yidhi gaadma ku soo dil wa kaana nebiyu nabiguna wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam qad arsala mid diray mxamed bn mslma mxamed ibn maslama fii alaaiina sadon asagoo ku dhex sugan fii alaaiina raakiban sadon oo gaadiid saran asagoo ku dhex jira muxuu u diray nabigu litadiibi bani bakr ibni kilaab inay soo edbiyaan qoladan la yidhahdo bani bakr ibni kilaab fii naaxiyati dariya meesha dariya la yidhah xaggeeda ku sugan calaa bucdi sabci layaalin oo toddoba habeen intii loo socdo ka fog min almadiinati magaalada madiine toddoba habeen meel loo socdo wadada fii ariiqi basra waddada basre marka la maro ayay magaalada madiine toddoba casho meel loo socday u jirtaa meeshaas qolo deganeeda idab bareed ayaa nabigu u diray ciidankaas uhi soo edbiya idab soo siiya soo canan marka ciidankaas u diray qolo kaafirada weeye meel degan waayo litadiibi bani bakrin reer bani bakr inay soo edbiyaanu nabigu u diray ibnu kilaab fii naaxiyati dariya oo meesha dariya layra dhinaceeda ku sugan calaa bucdi sabci layaalin toddoba habeenna ka fog min almadiinati magaalada madiina fii ariiqi basra waddada basre marka la qaado falamaa kaanuu markay ahaadeen raajiciina kuwa soo laabta wajaduu waxay heleen inta soo edbiyeenay ka soo laabteen inta soo edbiyeen ayay soo laabteen markay soo rogmadeen ayay ninkan iska heleen oo socda oo raba nabiga inuu gaadno ku dilo nin madaxana ah wajaduu way heleen umaamata umaamata ibnu asaal ayay heleen fi ariiqi waddadiiay ka heleen fa asaruuhu waa soo qafaasheen waa soo qafaasheen wa jaa-uu bihi waxay la yimaadeen ila almadiinati wa rabaduuhu waxay ku xidheen bisaariyatin tiir tiirkaasoo min sawaari lmasjidi min sawaari lmasjidi masjidka tiirarkiisa ka mid a tiir tiirarka masaajid ka mid ay ku xidheen maxbuus gaala waa lagu soo xidhi kara masaajidka maxbuus gaala waa lagu soo xidhi kara masaajidka tiirkiisaasaa lagu xidhaa qur-aanka ha dhegaysto wacdiga ha dhegaysto ilaa maqsadka u weyn waa asaga in la badbaadiyaba oo naar laga badbaadiyo oo diinta inta fahmo islaamu tiirkaasay ku xidheen markay tiirka ku xidheen famara bihi nabiyu nabigaa soo maray sal allahu alay waslm markuu salaada u yimid ayuu soo maray faqaala wuxuu yidhi maadaa cindaka ya umaama maxaad haydaa umaama umaama maxaad haydaa maanta nin aad u geesiya madaxna ahna wuu ahaa ma argagixin qaala wuxuu yidhi cindii khayr aniga khayran hayaa yaa muxamed muxamedow khayran anigu hayaa in taqtul taqtul daa damin haddaad i disho waxaad dilaydaa nin dhiig leh oo waa maxay nin loo aaraayo wey laydinkaga hari ma doono dad idishaan buu leey ama wuxuu la jeedaa nin horay dad u dilay oo haddaad idishaanna anba lafkeedu wax waa idinkaa dilay nin horay wax badan idinkaga dilay baana labada macno baa loo fasira marka in taqtul haddaad disho taqtul waxaad dilaydaa daa damin nin dhiig leh oo loo aari doono wa in tuncim haddaad iska kaygalladaysato ood abaal ii gasho isii daydana tuncim waxaad u nimcaynaydaa calaa shaakirin nin abaal guda kara daad isii gaydana nin abaal guda karaan ah daad isii daydo nin abaal gudanaya oo ka shukrinaya arrintaas ayaan ahay wain kunta haddaad haddaad tahay wain kunta haddaad tahay turiidu mid doonaya almaala maalna fasal weydiiso tucda waa lagsiin minhu maalka wax ka mid eh daarabta madax furashana dee nin madaxaan ahay anti alla isiiyey wax sheego waa lagusi waa lagu siinah fataraka nabigu waa ka tegey khalaas waa ka gudbi caanana waa u keenay hashiisa caanihiisu nabigu u keenay sala allahu alay wasalam uma mara waa soo maray nabigu bihi umaama umaama ibnu uhaal ayuu soo maray alyawma athani maalintii labaad wadaaran wadaara waxaa wareegay nafsulxadiis hadalkii oo kale macnaa intii isdhaafsadeen nabigaa yidhi haye umaama maxaad haydaa markaasuu yidhi kayr baan hayaa daad i disho nin dhiig lahaa dilaydaa daad ii nimcaydana nin abaal guda karaan ahay dad hanti doon tahayna madax furasho waa iska bixi karaan intii intii isdhaafsadeen wadaara waxaa wareegay nafsulxadiisa hadalkii laftirkiisa uma alyawma ahaali maalinkii saddexaad haddana kadalika sidii oo kale maalintii saddexaadu soo maray markaasuu sidii ugu jawaabay inta sidii nabigu kula hadlay fa qaala nabig wuxu uhi adliquu umaama sii daayo umaama abaal u gal faraha kaba xariga ka furi waa nin madax ah oo gaal ah oo weyn oo lasoo qabto fiiri waa la sii daayo faaطlaquuhu waa sii daayeen intaasna ninku waa nin caraba intaas qur-aanka lagu tukana waa dhegaysana wixii wacdiga masaajid ka socda waa dhegaysanayay cilmi badanuu ka dhergi islaamnima waxay tahay war uu ka hayaa markaas ilaa intaas qur-aanka lagu tukanayo ayuuaba cilmi ugu filanba maahan cajabi iska dhegalo oo iska daba taagan imaamka maaha faalaquuhu waa sii daayeen markay sii daayeen marka xataa fiiri wuxuu fahmay qaabka loo islaamo waa yahay intuu meesha joogay waxa weeyaan qaabka loo islaamayo kulli iyo wixii o dhan waa bartay waa dhaqaaqay meeluu tegey waa soo qubaystay markaasuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah washhadu anna maxamad rasuul اllah kulli waxa dhan fahmay faqtasala waa soo qubaystay wa aslama waana islaamay wa qaala wuxuu yidhi wallaahi allan ku dhaartay maa kaana ma ahaanin calaa dahri اlardi dhulka korkiisa min wejhin weji kuma sugnaanin wejigaasoo abqaduu looga cara badan yahay ilaya agtayda min wejika wejigaaga ilaahaan ku dhaartay nabi maxamed wuxuu yidhi adduunka korkiisa inuusan ku sugnayn wejigaan ka nacday wejigaaga intaanan islaamin intaanan islaamin maa kaana ma ahaanin calaa dahri اlardi min wejhin abqadu aad leeda waa gode maxaa l wejinta ay ka sifaysan tahay wejintuna waa ismukaanadii mintu waa iska zaaida waa ismukaanadii min wejintu waa zaaida mintu abqadu aad leeda marka wejigaasoo abqadu laga nacay badan yahay ilaya agtayda min wejika wejigaaga faqad asbaxa wuxuu noqday wejuka wejigaagu axaba alwujuuhi wejiyaalka kan loogu jacayl badan yahay ilaya agtayda wawallaahi allaan ku dhaartay maa kaana ma ahayn calaa wejhi lardi dhulka korkiisa min diinin diin ma ahayn diintaasoo abqaduu laga nacay badan yahay ilaya agtayda min diinika diintaada faqad asbaxa wuxuu noqday diinuka diinkaagu axaba aladyaani diimaha kan loogu jacayl badan yahay ilaya agtayda wa fi lcawdati noqoshadii markaa waana weydiye wuxuu idhi rasuulka allow aniga cumraan u socday haddee marka cumradaydii ma aadi karaa marka nabigu wuxuu yidhi cumrayso laakiin calal islaam ku cumrayso oo wixii mushrikiintu qaabka u cumraysan jireen iska daa khalaas cumruba u baxayba isla markiiba cumru u baxa waa nin madaxoo la yaqaan qurayshu aaday u taqaan inuu islaamayna waxa weeyaan haddee waxa weeye dheg waadii ka baxday macnaha aaday u faaftay warkaas ila nin madaxa warkiis ma qarsoomi karo khalaas cumruba iska aaday markuu aaday mushrikiinaana haysta cumro waxaan rabaa maka kufaaru quraysha haysato dagaal ba-an oo kala dhexeeyo haddeer axzaab ugu dambeeyey waxa weeyaan laabtay ayaa jooga wa fi lcawdati noqoshadii dhexdeeda dahaba waa tegey humaamatu ilaa maka muctamiran xaaliyo mid cumraysanaa fallaamatu waa eedayday qurayshun quraysh calaa islaami islaamnimadiisay ku eedayday qurayshi markii uu tegey wuxuu la tegey tawxiid labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka wlmulka laa shariika laka ulati markaasaa la yidhi sabata yaa umaama xoogaa laga cabsana isaga laguma degdegi karo nin madaxa mideeda kale quraysh dhaqaalahoo dhan meeshu uga yimaadaaba waa yamaama meeshaasa badeecoo dhanba uga timaad cuntadoo dhan meeshay ka soo gataan waa halkaas marka kuma degdegi karaan waa la yidhi hadaan taabanno wallahan galaas biyaa laga helay oo u dhammaatay cunaqabatayn haddana lagu soo roga marka waxba yaanaan diline aan iska aflagaadayn waa iilata waa bidcawdeeye markaasuu i wallaanan iilan ee waa islaam diinu islaam aan qaatay ma iilan mana bidcoobi waxaanse idiin sheegaya ilaahay ballankiis waxa ah markaan yamaamo ku laabto inaan mir badaho idinkaga imaan ilaa kan idinkugu dambeeya u islaamo ama nabi maxamed yidha iska sii daha cuneen badankoodii taasaan idinkugu ballan qaadaaya ma taaban ma taaba karan xalaa nin madaxda laga cabsana keligiis isagoo ah khalaas markaasuu ka laabto isagoo dhaaranayo oo le aan tago walle markaan taga cunaqabataynaan soo roga uu tegeyna cunaqabatayntii kusoo rog markaasay dhammaa tegeen ilaa carruurtu habeenkii qayliyeen oy siixo waayeen gaajo markaasay nabiga warqad u qoreen fiido waa nabigay uxud ku dhaawaceen oy axzaab haddeer ku weerareen oo badar dhex maray oo intii dagaalhay dhex martay kadib waayo warqaday u qoreen rasuulka alla aawa qaraabanimadiira carruurtii waa baaba'ayda gaajo baaba'ayda la hadal humaama badarkaana loo soo daayey nabigu humaama warqad u qoray iska daayur balaayid badarkooda cuneen waa gaale ogow macaamilka nabiga waa inaad barataa yaa siyaasadii nebi maxamed sala allahu alay wasalam waa kufaartii soo duushay oo beder ay isku dileen waa kufaartii uxud dhaawacday isaga waa kufaartii axsaab hareerayday oo bila u hareeraysnaa kuwaas weeye warqaday soo qoreen markaasn qaraabanimadii aw naga dhexay caruurtii waa seexalayi odayaashiina seefad ku dishay carruurtiina gaajo soo ma jeedi nabigu warqaduu sumaama u diray wuxuu yidhi u daa badarkooda marka wuu laabtay marka wa fi lcawdati noqoshadii dahaba wuxuu aaday humaamatu ilaa makata muctamiran xaalu cumraysanaa fallaamatu waxaa eedayday qurayshun quraysh calaa islaamihi islaamnimadiisa marka islaamnimadii ku eedeeyeen fa qaala wuxuu yidhi wallaahi ilaahaan ku dhaartay laa ya'tiikum inuusan idinkaga imaanayn min alyamaamati yamaamo xaggeeda xabatun hal xabatun xinda mir qamardia wallahan xabad qamardihu idinkaga imaan xataa yaadana ilaa uu fasaxo fiiha dhexdeeda rasuulullahi rasuulka alle sala allahu calayh wasalam falaman sarafa markuu gadoomay manaca waa diiday bayca alxinda sareen in laga gado ama qamardi liahli maka hal mir lagama gadi karo mir keligeeda xataa lagama gadi karo fa jahidu waa dhibtoodeen gaajo waa dhibtoodeen fajahiduu waa dhibtoodeen xataa katabuu ilaa ay u qoreen ila nebiyi nabiga sala allahu calayh wasalam yas'aluunahu xaalo ay wax ku weydiisanayeen nabiga biarxaamihim qaraamanimadooda maxay ka waxay weydiisanayeen an yaktuba inuu warqad u diro u qoro ilaa humaamata yasmaxu xaal u ogolaanayo bibayci dacmi cuntada in laga gado lahum ayaga fa facala nabiguna waa yeelay sala allahu calayh wasalam idan marka waxa islaamnimada lagu hirgeliyaa cunfi iyo shiddo maahan kaliya meesha aad adayga u baahan adadaygaa rabaa meesha u baahan rifqinta iyo soo jiidashadana kasbashaa la rabaa soo ma jeedid dhimrin kasbasho xataa gaalkiia la kasbana i gaaladiyaa la rabaa in la kasbado qulubtooda marka ay ay u baahan tahay in laga iska celiyana la iska celiyo saas weeyaan nabigu waa hal wuxuuna u sidaa aswatu bani liyaan bani laxyaan labadaba loo dabdi karaa laxyaan lixyaan aswatu bani laxyaan reer bani laxyaan duulaankoodii banulaxyaan waa nimankii waxa weeyaan tobankii saxaabi dilay oo rajiic waxa weeyaan nimankii tobankii saxaabi inta ballanka uga baxay laayey waa oon soo ogaanay aswatu bani laxyaan banulaxyaan hum ladiina waa kuwii kaanuu ahaa qataluu kuwa dilay almuslimiina muslimiinta birajiic meesha rajiic la dhihi jiray ku dilay wa kaanuu waxayna ahaayeen mutawaqiliina kuwa ku fog filxijaaz aaday u fogaayeenoo makayba ku dhowaayeen ilaa xuduudi cusfaan cusfaan xuduuddeeday deganaayeen cusfaan xuduuddeeda waxa weeyaan cusfaanna waxa weeyaan siddeetan kilomitreeba maka u jirtaa madiinana shan boqoloo dhow dhow ay u jirtaa marka wax isku dhow maaha aad ay u fogta aaday u fogta cusfaan marka aaday u fogta faakara rasuul faahara rasuululahi rasuulka alla dibuu udhigay sal allahu calay wasalam amran arrintooda markay tobankay saxaabi dileen arrintooda dibuu udhigay maxaaly waxaa ku furnaa mashaakil badana muslimiinta markaas ku furnaa arrintooda dibuu udhigay markaas kuma duulin fursad ayuu la raadsanayay faakhara dibuu udhigay rasuululahi rasuulka alla sala allahu calay wasalam amran arrintooda xataa idaa takhaadarat markay ishoojiday alaxzaabu isbahaysyaalkii oo wadma'anna uu ka xasilay nabigu min alacdaa'i cadowyaalkii istacmala wuxuu caamil iyo shaqaale uga dhigay cala almadiinati magaalada madiina ibna ummi maktuum ibna ummi maktuumuu shaqaale uga dhigay macnaha mas-uul uga dhigay kusii sima markii dagaalkii uu dhammaaday axzaab quraydana laga soo jeestay waxa weeyaan raafic ibn abi xuqayq la soo dilay aburaafic aan rabaa aburaafic la soo dilay khalaas markaasuu fursad u helay markaasuu inta madiine uga tagtay cabdullahi bn ummi maktuum uu duulaan ku qaado xataa idaa takhaadarad markay ishoojiday alaxsaab isbahaysatadii oo waxa weeyaan qurayshu laabatay qadafaan laabatay reer bani quraydana la cunayba wadma'anna uu ka xasilay nabigu min alcadaai cadowyaalkii isticmala wuxuu caamil ama shaqaalo uga dhigay cala almadiinati magaaladii madiina ibna ummi maktuum wa kharaja waa baxay nabigu ilayhim reer laxyaan reer bani laxyaan ayuu u baxay ilayhim ilaa bani laxyaan reer bani laxyaan u baxay fii rabiic اwal bisha rabiic اwal sanata saadis alhijriya qatligii waxa weeyaan aburaafic xuqayq ibn abi waxaan rabaa abiraafic salaam ibn abi xuqayqna muxuu ahaa dilkiisii bishii oo waxa weeyaan dulqacda ama dilxija khilaaf ayada ku jire oo sanadii shanaad aaqilkeedu ahaa sanadii lixaad awalkeedii bishii ugu horreydayna waa bishii lasoo qafaashay umaamata ibn sa waxa weya muxaram muxaram marka waxaa ka dambeeya muxaram safar i safara ka dambeeya rabiiculawalna waaba ku xigtaa rabiiculawalna waa midda ku xigta marka bishii safara ka soo wareegatay waxa weya qafaashkii lasoo qafaashay ninka la idhaahdo humaama wa kharaja nabigu waa baxay ilayhim ilaa bani laxyaan ayuu u baxay fii rabiic اlawal bisha rabiic اlawal sanata saadis alhijriya fii miatayni laba boqol oo min asaxaabati saxaabada ka mid a wa macahum la jirkooda waxaa ahaday cishruuna farasan labaatan faras wa asraca sayra socodka waa dadejiyey nabigu si aan munaafiqiintu uga hormarin iyo jawaasiista waxa weeye weliba inta shaam wax u baxaya iska dhigo saas u baxayo xagga ka laabo ilaa marka madiine la joogo waxa weya saasoo kale ku aadantahay meesha loo socda ilaa maka dhankaan ku aadani saasuu intaba dhanka shaam u dhaqaaqay uu deg deg u kala wareegay bal inuu ka hormaro jawaasiista jawaasiista iyaguna ordaaya waa ordayn hadday gartaan meesha loo socdo marka waa degdegay nabiga sal اlahu alيه waslm wa asraca nabigu waa dadejiyey asayra socodka ilayhim xaggooda u dadejiyey xataa balaqa ilaa uu gaaray badna quraan waadiga magaciisa la yidhaha badna quraan badna quraanku waa waadi u dhaxeeya anaj iyo cusfaan waadi u dhaxeeya waxa weeyaan cusfaan iyo meesha la ihahda anaj oo u jira magaalada maka almukarama siddeetan iyo toddoba kilomitr u jira waadigaas waadigaas ayuu degey usii socday waadigaasuu degey xayu meel uu degay kaana uu ahaa musaabu asxaabi asxaabtiisa meesha lagu dilay bartii saxaabada tobanka saxaabi lagu dilay halkaas ahayd halkaasuu degey fataraxama calayhim ilaahay buu naxariis u weydiiyey tobankii saxaabi wadacaa lahum waana u duceeyey wa aqaama fii dalika almakaani meeshaasuu ku nagaaday yowmayna laba maalmood laba maalmood ayuu meeshaas ku nagaaday amaa banulaxyaan reer bani laxyaan fa faruu waa carareen fii ru'uusi jibaali buuraha madaxooday ku carareen buurahay koreen guryihii iyo dadkii iyo xaafadii o dhan waa ka carareen buurahay koreen falam yejid nabigu kama helin minhum reer bani laxyaan axaddan hal qof kama helin dad oo ayagana dagaalu jooga weeyo balaayaa marka markay ogaadeen in lagu soo duulay ayay buuraha korkooda koreen wa arsala nabigu wuxuu diray casharata fawaris toban faras ayuu diray ilaa cusfaan ayuu u diray waxa weeyaan waa dholatustana waxba cid inay soo dilaan maahan hadda meeshii waaba laga kala cararay laakiin wuxuu yidhi saa usii socotaan cusfaan gala inta soo dhex istaagtan ka soo taga maxaa la rabaa quraysh inay ogaato nabigu inuu cusfaan yimid cusfaannaas maxay u jirtaa oon soo ogaanay siddeetan kilomitr siddeetan kilomitra ciidankii maxamed soo mara shan boqoloo kilomitruna u jiri intaasaa laga rabaa kadibna laga tega waa bartooda inay ku argagaxaan nin siddeetan kilomitr loo soo maraya marka isaga inuu soo duulo iska daa isagaa difac gala isagaa difac gala marka marka nabigu wuxuu diray toban faras ayuu diray toban faras ayuu diray ilaa cusfaan ayuu diray muxuu u diray litasmaca bihim qurayshun quraysh inay maqasho marka waa muhiimadda ayay ka mid tahay cadowgu inuu kaa cabsado oo uu u dareemo asaga inaad gurigiisa ku weeraraydo maxaa taas wax badan waxay dib u dhigaydaa asagoo inuu kusoo weeraro ayay dib u dhigaydaa litasmaca inay maqasho darteeda nabigu u diray bihim tobankaas faras qurayshun quraysh oo fa yudaakilahum uu galo alrucbu argagaxu inuu galo fadahabuu waa tageen ilaa kuraaci alhamiim waaba sii socdeen waxay tageen meesha la yidhahdo kuraacu alhamiim kuraacu alhamiim waa meel cusfaan koonfur ka sii xigta koonfur ka sii xigta oo makaba u jirtaba lixdan iyo afar kilomitr lixdan iyo afar kilomitr ba maka u jirtaa maka agteedayba tageen inta sii fogaadeen oo ku fogaadeen ayayba waxayba tageenba waxa weeyaan lixdan iyo afar kilomitr meel u jirto la yidhaha kuraacu lhamiim uma rajaca rasuululahi rasuulka allah soo laabtay sala allahu calayhi wasalam ila almadiinati madiinuu ku soo laabtay bacda an qaaba markuu ka maqnaa ka gadaal canhaa xaggeeda arbaca cashara leyla afar iyo toban habeen ayuu ka maqnaa oo duulaankaas ku maqnaa wax dagaalama dhicintaas sariyatulciis ciis meesha la idhaahdo ciis waxa weyan waa ismu makaan meel magaceed weeye sariyatulciis meesha ciis la yidhaahdo ilaaladeedii ilaaladii loo diray iyo wa islaamu abilcaas abilcaas islaamidii uu islaamay zawji zaynaba zaynaba zawjkeedii ah binti rasuulilaahi zaynadaasoo rasuulka ilahay gabadhiisii ah waxa weeyaan halkaan waxaan ka gelaynaa ciidankii iyo ilaaladii waxa weeyaan loo diray ciis meesha la yidhaahdo oo sababta kadibna u noqotay inuu islaamo abilcaas oo ganacsatadii waaweyneed ee waxa weyan reer quraysheed ka mid ah gabadha nabiga zaynabaana zawjkeedii ah sariyatulciis meesha magaceeda la ydhaha ciis waa ismu makaanin ciisku wa islaamu abilcaas abilcaas islaamidiisii uu islaamay zawji zaynaba zaynaba zawjkeedii ah binti rasuulilahi rasuulka ilaahay gabadhiisii ah zaynabo sala allahu calayh wasalam fii jumaada aluulaa jumaada aluulaa sanata saadis alhijriya sanadii lixaad ee hijriyada waxa weeyaan waxaan soo ogaanay qaswatu bani laxyaan inay ahayd rabiicu lwal sanadii lixaad marka waxaa ka dambayda rabiicu thaani rabiicu thaanina maxaa ku xiga jumaada aluulaa waaba bil ka gabaal wa arsala rasuululahi rasuulka allaa diray sala allahu calayh wasalam zayd bna xaarisa zayd bnu lxaaris ayuu diray lalciis meesha magaceeda leraa ciis ciisku waa waadi magaciis waa waadi waadigaas oo nimanka la yidhaha reer juhayne ay degaan oo u dhaxeeya magaaladan yambuc la yidhaho dacaamka ah iyo marwa dhanka badda cas yambuc iyo marwa ayuu u dhexeeya waadi u dhexeeya ciis la yidhahdo weye ciis ayuu u diray fii miat fii miatin wa sabciina raakiban boqol iyo toddobaatan gaadiidley oo gaadiid saaran uu diray yactariduuna xaalay ka hortegayaan ciidan awr safaroo liqurayshin u sugnaatay awrtaasoo qaadimatan ka soo imaanayda min ashaami shaam awr dhan oo safar ganacsato quraysh shaam ka soo socotaa xogteeda la helay halkaas ku qabtuu yidhi nabigu sala allahu alay waslam meel hibley maalin hible soo marayaan idinkuna maalin hible meel hible mara saacad hibley ku soo aadayin ciisaad hible isku aadiya qorshe saas u qorshaysanaa lagu diray sidii u dhacday waqtigay ku soo aadanayn ka duldhicin markaasay ku qabqabteen meeshii yactariduuna xaalay ka hortegayaan ciidan awr safaroo liqurayshin u sugnaatay awrtaasoo qaadimatan oo waxa weyn ka soo gelayda min ashaami marka aaday muhiim u tahay cadowga in la beegsado dhaqaalihiisa nabiga sala allahu calayh wasalam in badan ayaan soo marnay oon arkaynaa inuu beegsan jiray ganacsiga kufaarta uula dagaalama maxaa yale dhaqaaluhu waa waxa dhamoo lagu dhaqdhaqaaaba lagu samaynaaba waa waxa dhamoo dhaqdhaqaaqa lagu samaynaa marka cadowga dhaqaalihiisa la beegsadaa muhiimad weynuu leeyahy marka way tageen meeshii yar kaana yar-asuhaa waxaa madax ka ahaa abulcaas ibnu rabiic zawju zaynaba binti rasuulillaah waxaa madax ka ahaa awrtaa safarka abulcaas ibnu rabiic oo zawju zaynaba zaynaba zawjkeedii ah zaynaba zawjkeedii ah binta binti rasuulillahi sala allahu calay wasalam zaynabada gabadha rasuulka ah zawjkeediia madax ka ah waan soo ogaanay waxa weeyaan zaynaba iyo isagu markaas waa kala maqan yihin sababtoo ah wuxuu ka mid ahaa isagu maxaabiistii laga soo qafaashay waa maxay badan isaga waxba lagama qaadan markii gabadhii rasuulkoo ma ka jirto zaynabaahed ay soo dirtay dhaqaalahay ku furanayday dhaqaalihii markuu nabigu ku dhex arkay kuushii oo waxa weyn habeenkay aroosinayday khadiija bintu khuwaylid ay u xirtay markuu ka dhex arkay uu nabigu u naxay markaasuu saxaabada ka codsaday in loo daayo iyadoon waxba laga qaadan laakiin codsiguu weydiisa wuxuu gabadhayda markaad ma ka tagto ii soo dir asna ballankii oo oofiye waa soo dir halkaasay marka gabadhi asaga ku kala joogaan gabadhuna madiinay joogtaa waxa weyn gabar muslimaad ah asaguna kufaartuu ka mid yahay laakiin ma kala furna markaas waa isqabaan mana soo degin aayaddii kala xarrimayday kaafiriinta iyo muslimaadka ma soo degin laa huna xillun lahum walaa hum yaxiluuna lahunna ma soo degin aayaddaas markaas marka asna xaggu iskaga nool yahay gabadhuna muslimiinta la nooshay laakiin waxa weyn waa isku nikaaxsan yihin ninkaasa marka madax ka ah awrta fa akhadahaa waa soo qabteen almuslimuna muslimiintii waa soo qabteen awrtii wa akhaduu waxay qabteen maa fiiha wixii ku dhex sugnaa wa asaruu waana soo qafaasheen rijaala raggii awrtii iyo raggii iyo wax alla wixii o dhan waa soo qabteen waa soo qabteen marka laga reebo abulcaas wa aflata waa fakaday abulcaas abulcaas abuhu wax ka dayy abu ugu beensheego waa ka fakada fa jaa ila madiina mana aadin maka fiiri markuu fakaday ee madiinu u carab meeshii muslimka dhan xaruntiiseedu carab ninkii dhammaan madaxda ka ahaa waxawn awr oo haddaba nin gaalana halkaasuu carab si u sii ordaayay zaynabuu dalaq u yidhi markaasuu i badbaadi waa lay dilaa anaa ku badbaadinaya tiri khalaas hal qof hadduu badbaadiya muslina gabar baa laa ka dhigan lama taaban karo sida diinta islaamku tahay khalaas wuxuu yidhi intaas kaliya ma rabee badbaadin kaliyahe rasuulka u tag hantidii aan waday waa in kulli la ii daayay iyo ragga ila socday u tag rasuulka awrti nimcadiyaa la keena safarki iyo wixii iyo ciidankiiyo maxaabiistiio xirxiranoo gaalaa rasuulka u tagto waay ti rasuulka alla abilcaasa madax ka ahaaye ha loo daayo nabi wuxuu uhi dhammaan sii dhammaan wixii ganacsi iyo dhaqaalo iyo barwaaqo issaarnaa nabiga usii daayo diinkaas sidaasaa dariiqada diinta lagu koraya labaasa qofka muslimkaa waxa uu ku dhowey waa inuu qiimaysan yahay laakiin haddii oday yimaad haddii caaqli yimaad haddii culumba timaad haddaysan waxba kaa goyn ilaahay weynaa dariiqiisa uu amray kuma socotay dariiq nabi maxamed kuma socotay mana dhici karta ilahay inuu kuu gargaara mar adaan dariiq nabigaadan ku socon yaa qofaan cid wax ka gashada la erag soo ma jeedin sida sawaabkaa waxay tahay inaad dariiq nabiga ku socoto sala allahu alay wasalam gabaar weeye yayna waayo ciday ka garaabayda ciday ka ay u shafeecaya waayo waa gaalo iyo dhaqaalahoodii weliba oo boqol iyo toddobaatan ciidana loo diray taasay leedahay faraha laga qaado faraha laga qaadu yidhi nabigu sala la ala maxay dhashay marka fiili waa uu waday waa geeyey hantidoodiiu faraha ka saaray waa islaam waana soo hijrood abulcaas maxaa ma diinkaasoo kale diin laga tagaa marka waxa weeyaan dadka lama cabiidi karo laakiin shayga muhiimka waa maxe quluubtooda inaad kasbato quluubtooda inaad kasbato taasaa ka dhalatay intaasaana ka faa'iido badan dhaqaalahoo dhan iyo wax walbaba fiiri wa aflata waa fakaday abulcaas fa jaa wuu yimid ila lmadiinati magaaladii madiina wastajaara wuxuu badbaado ka dalbaday zaynaba was'alaha wuxuuna weydiistay an tadluba inay uga dalabto min rasuulilahi rasuulka alle sala allahu caleyh wasalam an yarudda calayhi inuu u soo celiyo amwaal alciidi awrtii safarka inuu u soo celiyo fa facalad waa yeeshay ayadu wa radda calayhi nabiguna waa u soo celiyey kulla shayin wax kastaba alsakiira wax yar iyo walkabiira wax weyn iyo walqaliila wax badan iyo walkasiir wax badan wa radda waa u soo celiyey nabigu calayha bilcaas kula shayin wax walbaba asaqiira mid yar iyo walkabiira mid weyn iyo walqaliila mid yar iyo walkaiira mid badan intaba u soo celiyey dhammaan waa u soo celiyey wa kaana abulcaas wuxuu ka mid ahaa min rijaali maka ragga makuu ka mid ahaa almacduudiina ee farakutiriska aad u yar macnaha ragga farakutiriska tijaaratan xagga ganacsiga wa maalan hantida wa ammaanatan ammaanada intaas ragga isku darsaday ee aan badnaynuu ka mid ahaa raggaasuu ka mid ahaa fa rajaca waa laabtay ilaa makata maku u laabtay wa abdaa waa gutay alamaanaati ammaanooyinkii waa gutay ilaa ahliha dadkeedii u gutay ammaano walba qofkii iska lahaa hantidii uu faraha ka saaray faraha ka saaray uma aslama waa islaamay wahaajara waana soo hijrooday waana soo hijrooday hale waa la kasbaday fiiri meeqa abaal loo galay shalay isagoo dagaalamayo islaamka la dagaalamaya lasoo qabtay lacag la-aana lagu sii daa haye maanta isagoo hantidii gaaladoo dhan wada la qabtay isagii hantidii baa la sii daa idan marka qof dareen yar oo caqliga lahu intaasoo wanaaga kama tegi karo marka waa la kasbaday quluubtiisiyaa la kasbaday uma aslama waa islaam wahaajara waa soo hijrooday faradda calayhi rasuululahi rasuulka alle waa u soo celiyey sala allahu calayh wasalama zaynaba binikaaxi awali nikax cusub kulama nikaaxin markuu yimid waxa weeyaan zaynaba binta rasulilah xaaskiisiyaa la siiyey nabigu nikaaxii horaad ku qabtaa wiil sidaada ku hayso zaynaba binikaaxi awali ugu celiyey wadalika marka uu celinaa bacda alaai sanawaat waa saddex sano ka gadaal iyo waa niyaf weliba dhowr maxaa yeele beder goormuu ahaa sanadii labaada hijriyada haddana sanadihii xaj bilowgeeda marayna intaasaa udhaayda intaasaa udhaxayda nabigu sal اlahu alيه waslm nikaaxii hore ugu eliyey nikaaxii hore uu ugu celiyey walam takun ma aysan ahayn aayatu taxriimi اlmuslimaat gabdhaha muslimaadka aayadda ka xarimayda cala lkufaari gaalada nazalad mid soo degtay ma ahayn ilaa dalika waqti waqtigaas aayadda qur-aanka ee ka xarimayda oo ah laa huna xilun lahum walaa hum yaxiluuna lahuna ma soo degin aayaddaas laakiin hadda hadday gabadhu soo islaamto ninkeeduna uu gaal yahay inta ciddada bisa la suga inta ciddada lagu jiro hadduu soo islaamo inta ciddada ku jirto khalaas waa la isku celina hadday ciddadu dhammaato khalaas waa u dhammaato la dhihima nikaax hore maxaa yale xaaraamka wey xaaraamka wey fa kaana nikaaxu nikaaxu wuxuu ahaa baaqiyan midku baaqiya calaa xaalihi sidiisii haada alamru arrinku haadaa sidaas weeye waqad arsala rasuululahi rasuulka alla waa diray sala اllahu calayh wasalam ciddata saraya dhowr ilaaluu diray khilaala haadihi lmuddati muddadaas dhexdeeda muddadaas dhexdeeda ilaalooyin badan ayuu diray ilaalooyinkaasoo kaana lahaa u usugnaaday aharun raad raadkaasoo baaliqun xeel dheer saamayn way yeelatay fii kabxi jimaaxi alcaduwi cadowga hogaankiisa in la celiyo xoogaa la hakiyo aharkaasoo baaliqun xeel dheer fii kabxi jimaaxi alcaduwi cadowga hogaankiisa in la hakiyo bal weerarka uu soo hayo in la hakiyo la celiyo iyo wa ikhmaadi sharihi shartiisa in la demiyo in la baktiijiyo bal shartiisa iyo wastitbaabi اlamni amniga in la sugo iyo wa basti salaami nabadgelyada in lagu fidiyo ilaa amaakina meelo baciidatin oo fog iyo wastitbaabi اlamni amniga in la sugo wa basti salaami nabadgelyadana lagu fidiyo ilaa amaakina baciidatin meelo fog fog in lagu fidiyo meelo fog fog in lagu fidiyo uma nuqila ilayhi nabiga waxaa loo soo raray sala allahu calayh wasalam maa war addaa gaarsiiyey ilaa qiyaamihi inuu u istaago biqaswati bani lmustalec duulaankii bani mustalec wararkii sirdoonkiisiya wuxuu soo gaarsiiyey arrin muhiima oo keensanayda reer bani mustalec in lagu duulo arrintaasuna waxay ahayd reer bani mustalec inay iyagu duulaan soo yihiinu ogaan taasaa loo keenay markaasuu go-aansaday intaysan u imaan inuu u tago intaysan iyagu imaan inuu ka dul tago saasuu go-aansaday iyagoo weliba iska jirin oo isla idinkaaba socdaba uma nuqila waxaa loo soo raro lasoo gaarsiiyey ilayhi rasuulka xaggiisa sala allahu calayh wasalam maa shay addaa gaarsiiyey ilaa qiyaamihi nabigu inuu u istaago biqaswati bani lmustalec duulaankii reer bani mustalec aswatu bani lmustalec duulaankii reer bani mustalec wa hiya gaswat lmuraysic waana duulaankii muraysic marka qaswatu bani mustalec iyo qaswatu muraysic waa isku mid banilmustalec haddii la yidhaahdo qabiiladii lagu duulay aa loo nisbeeyey haddii la yidhahdo qaswatu muraysicna makaankii duulaanku ka dhacaa loo nisbeeyey ko isku meel wa makaankana muraysica la yidhahdaa qabiiladana banilmustalqa la yidhahdaa banulmusaliq nimanka reer banulmusaliq farcun waa farac faracaaso min qabiilati khusaaca qabiilada reer khusaaca ka mid a waa laan yar ama jufa yar oo ka mid ah reer khusaaca wa kaanat waxay ahayd caamatu buduuni khusaaca reer khusaaca badankooda caamada badankana waa loo isticmaalaa jamiicna waa loo isticmaala hadda jamiic loolama jeedo badanka loola jeeda wa kaanat waxay ahayd caamatu buduuni khusaaca reer khusaaca jufooyinkeeda badankooda mumaali'iina kuwa waafaqa lirasuulilahi rasuulka ilahi sala allahu alay w slam kuwa taageera rasuulkay ahaayeen wan mumaali'iina kuwa waafaqa oo taageera lirasuulilahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalama naasixiina kuwa u naseexayo daacad u ahaayeen lahu nabiga ayay ahaayeen macnaha waa islaameen maaha laakiin way xoogaa waa ayidi jireen laakiin kaana wuxuu ahaa hadalfarcu farcan oo minhaa reer khusaaca ka mid a farcan reer khusaaca ka mid ah wuxuu ahaa mumaalian mid waafaqay liqurayshin quraysh ayagaasuu gacan sii jiray mumaalian ay musaacidan mid gacan siiyuu ahaa liqurayshin quraysh waqad nuqila waxaa la soo gaarsiiyey ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam annahum reer bani mustaliq yastaciduuna inay u diyaargaroobayaan liqitaalihi nabiga inay la dagaalamaan saasaa nabiga la soo gaarsiiyey fabacaa wuu diray nabigu buraydaa bni xusayb saxaabiga laydhaha buraydaa bni xusayb muxuu u diray litaxqiiqi hada alkhabar warkan in la sugo wararka nabigu iskama qaadan jirin waa sugi jire aad u sugi jire fata'akada waxaa adkaaday ladayhi lada nebiyi nabiga agtiisa sala allahu calayh wasalam sixatuhu warka runnimadiisa markuu buraydat ibni xusayb diray arrintu inay run tahay ayay arrintaasa raajix agtiisa ku noqotay faistacmala wuxuu mas-uul uga dhigay oo caamil uga dhigay cala almadiinati magaaladii madiino zayd bna xaaria zayd ibnu xaaria wa qiila waxaa la yidhi kayruhu qof kale uga dhigayna waa la yidhi qiil kalaa jira wa asraca nabigu waa degdegay fi lkhuruuji bixitaan ilayhim ilaa bani mustalaq uu u baxay liyubaaqitahum si uu u kediyo ayagoon iska jirin inuu ka duldego ayagoon iska jirin inuu ka duldego liyubaaqitahum si uu ugu kediyo bilhujuumi weerar wa macahu maca nebiya nebiga la jirkiisa waxa ahaayoo la socday sabcu miatin toddoba boqol oo mina saxaabada saxaabada ka mid a toddoba boqol oo saxaabiyi markaas wata wa kaana banulmustaliq reer bani mustaliq waxay ahayd naasiliina kuwa degan calaa maa-in ceel ceelkoo yusamaa lagu magacaabo bilmuraysi ceel magaciisa laydhaa muraysi ayay deganaayeen min naaxiyati qudayd meesha qudayd laydhaa xaggiisa ah ila saaxili xeebta intii laga gaaro ayay deganaayeen faaqaara nabigu waa weeraray calayhim korkooda walxaal hum ayagu aaruuna kuwa la kediyey ay yihiin macnaha aafiluuna ayagoo halmaansanon ogeyn ma dareemin ilaa nabigu ka dul yimid maysan dareemin ciidan ku soo socdo iyagoon iska jirin uu ka dul degay faaqaara waa weeraray nabigu calayhim korkooda walxaal hum ayagu aaruuna kuwa la kediyey ay yihiin aafiluuna loola jeeda faqatala bacdan gobolkoodu waa dilay wasabaa waa soo qafaa waa soo qafaashay daraariyahum caruurtoodii iyo dumarkii iyo wa akhada waa qaatay amwaalahum maalyaalkoodii waa la soo qaniimaystay wadaalika markaasuna wakhtigaasuna lilaylatayni laba habeenoo min shacbaan ka tagtay ayay ahaayeen sanata saadis alhijriya bisha shacbaan sanadii lixaad laba habeen ayadoo shacbaan ka tagtay weeye wa qiila waxaa la yidhi alkhaamis sanadii shanaad alhijriya aheed laakiin khilaaf waa qiil daciifa kaas kanaa xoog badanoo qawi ah wa kaana fi sabyi maxaabiista waxaa ku jirtay lasoo qafaashay juwayriyatu bint alxaaris juwayriya um lmuminiin noqotay kadib juwayriya bint alxaaris ibni ibni abi diraar ra'iisi bani mustaliq reer bani mustaliq madaxoodii ninka ahaayaa dhalay ki madaxda u ahaa reer bani mustaliq ayaa dhalay falamaa qadima markuu nabigu yimid sala allahu calayhi wasalam almadiinati magaalada madiine markuu soo galay actaqahaa waa xoreeyey wa tazawaja waana guursaday bacda an aslamad markay islaamtay ka gadaal way islaamtay nabigu waa xoreeyey waa guursaday marka sharaf badan uu yeela waa xoreeyey waa ay islaamtay haddana rasuulka alla guursaday sharaf weynay gaartay marka muslimiintii marka qaniimadii waa la qaybsaday qoyskaan qoy waxa waa wuxuu haystaa caruur intaan leeg qoyska waa la qaybsaday qaniimadii qoyskaanu intaasoo caruuru helay intaas kanu intaasoo gabdhood u helay waa la qaybsaday markii rasuulku uu guursaday juwayriya aa la yidhi ma waxaan addoonsaynaa nabiga xididkiisi haba ceebowneeye nabiga xididkiisi way reer bani mustalaq kulli waa la sii daa waxaa la yidhi gabar tolkeed sharafta intaas leeg u keentay lama arag dhammaan qabiilkii dhammaa wixii addoomma ahaa waa la sii wada daayey waa la nabiga reer xiidkiis ma addoonsan karna ceeb waa inaga daay marka xormo iyo xushmo iyo is-ilaalin islaamku saasuu ku cisooba saasuu ku cisooba islaamku markuu nabigu guursaday sala allahu calayh wasalam markay islaamtay ka gadaal fa actaqa almuslimuuna muslimiintu waa xoreeyeen mi'ata ahli beytin boqol qoys maaha boqol qof boqol qoys oo min bani mustaliq min bani lmustaliq reer bani mustaliq ka mid ah boqolkaas qoys oo qad aslamu ayaguna islaamay wa qaaluu waxay yidhahdeen muslimiintu ashaaru rasuulilah waa khabar mubtadiis oo qadaro hum ayagu ashaaru rasuulilah waa rasuulka ilahay xidibkiisa waa rasuulka xididkiisii siaan u addoonsanayna fa kaanat juwayriya waxay noqotay acdama nisaai dumarka midda ugu weyn barakatan khayraadka calaa qowmiya tolkeed barako iyo kayrka ay u keentay tolkeed gabadhii ugu barako badneeday noqotay tilka taas hiya gaswatu bani lmustaliq waa dullaankii reer bani mustaliq taasu biiijaasin maca iijaasin iyadoo aad loo soo gaabiyey waa war dheereede laysa fiiha dhexdeeda kuma sugna maa yustaqrabu wax la qariibsado laakiin waqacad waxaa dhacday khilaalahaa dullaankaas dhexdiisa xaadiataani laba dhacdo labadaas dhacdoo mu'limataani xanuun badan laba dhacdo oo aad muslimiinta u xanuujiday aad dhacday dullaankaas intii lagu jiray labadaas dhacdoo istaqallahumaa ay ka faa'iidaysteen almunaafiquuna uurka gaalladii liihaarati alfitan fitan inay kiciyaan iyo walidiraab isbaraanberid fi lmujtamaci bulshada dhexdeeda alislaamiya islaamka loo nisbeeyey waxa weeyaan laba dhacdo oo munaafiqiintu ay fitan iyo walwal badan muslimiinta dhexdooda uga kiciyeen iyo qalqal iyo deganaan la'aan ayaa dhacday dullaankaas intii lagu jiray wa xataa fi lbeyti nabawiya xataa gurigii nabigay gaareen munaafiqiintu waagaas oo ay dhibaatada gaarsiiyeen aluulaa dhacdada ugu horayda qawlu ra'si almunaafiqiina munaafiqiinta madaxoodii ninkii madaxda u ahaa hadalku yidhi weeye lain rajacnaa haddaan laabanno ila almadiinati madiine aan u laabanno layukhrijanna wallaahi waa uu ka bixinaa alacazu ninka sharafta badan minhaa madiina aladalla kan dulliga badan waa maanta dullaanku yidhi taas aheed munaafiqiin kooxaa raaceen dullaankaas oo aan badanaaba bixi jirin markaasuu hadalkaas ku hadlay isagoo ula jeeda ninkaygaan sharafta badanee cabdullaahi bin ubay ah ninka dulliga badan ee maxamed ah waan ka saari doonaa magaalada saas ula jeeda wa sababu dalika hadalka sababkiisu wuxuu ahaa ana rajula nin ninkaasoo min xulafaa lmuhaajiriina muhaajiriinta dadka isbahaysiga lalahaa ka mid ah iyo wa aakhara nin kale oo min xulafaa lansaari ansaarta dadka isbahaysiga lalahaa ka mid ah isdaxnaa waa isku garbiyeen calaa maal murays calaa maail muraysi ceelkii muraysi ceelkiiyo biyo looga diray labada nin markaas isku garbiyeen waxa weeyaan garbiska macnaheedu waxay tahay biyihii markii lasoo bixinaa ceelkii afkiisa waa ciriiriya moogtahay ayay isriixriixeen wa warigala warg meesha ana biyo kala baxayu leeyi karo kii kale marka garabka ku mudaa markaasa isgarbinaya waa arrin khatara waa ceelasha waa laskula ridaa ceelasha waa laiskula ridaa fadaraba waa garaacay almuhaajiriyu kii muhaajiriga loo nisbeeyey alansaari ansaarigii uu nabar ku dhiftay hana garbin warya ceelkaan ugu ridi nabaru ku dhiftay fa qaala alansaariyu ansaarigaa yidhi yaa lalansaar war ansaaray iisoo gargaara yaa lalansaar iisoo gargaara wey waa istiaafo iisoo gargaara ansaaray wa qaala almuhaajiri wuxuu yidhi yaa lalmuhaajiriina muhaajiriinta iisoo gargaara waa meel fitana ka dhacday sooma jeedid fa qaala alansaariyu ansaarigii saasuu yidhi wa qaala almuhaajiriina saasuu yidhi wajtamaca naasun dada isku yimaadeen min adarfayna labada dhinac ka mid a qolo walba gurmada u timi waa ciidankii mujaahidiinta ahay oo saxaabada ahaayoo cadowga alle ku duulaayay adab ka dhex kac fabaadarahum waxaa ku soo degdegay rasuululahi rasuulka alle sala allahu alay slam rasuulkaa loo sheegay isagoo ordayuu u yimid wa qaala wuxuu uhi abidacwa aljaahiliya macnaha waxa weeyaan atda atadaacuuna bidacwa aljaahiliya bidacwa aljaahiliya atadaacuuna ma waxaad iskugu yeeranaysaan bidacwa aljaahiliyati gaaladu siday iskugu yeera jirtay wa ana bayna adhurikum anoo dhexdiina jooga miyaad sida gaalada iskugu habar wacanaysaan dacuuhaa ka taga habarwacashada fa inahaa habarwacashadu muntinatun waa qurun yaa reereebelehey waa qurun ka taga waa dhaqankii jaahiliyada iyo gaalada qaabkay iskugu habar waca jireen saasuu nabigu ku yidhi sala allahu alay wasalam xadiidka bukhaari iyo muslim ku yaala isagoo lafdigu yahay maa baalu dacwa aljaahiliya da'uuha fa inaha muntina lafdigaasaa muttafaqun calayh ah maa baalu dacwa aljaahiliya waa maxay habarwacshadii gaalada dacuuha fa inaha muntina ka taga waa qurun eh marka dee waa saxaabadiiyo waxa weyan haddii shaydaanku waxyar iyagoon iska jirin uu soo weeraro isla markii la baraarujiyey hore ka hoggaansamayaan facaaba naasu dadkii waxay u laabteen ilaa rushdihim hanuunkoodii ku laabteen warajaxuu waa laabteen wa kaanat jamaacatun koox waxay ahayd kooxdoo min almunaafiqiina uurka gaallada ka mida qad kharajat mid baxday fii haadihi lqaswati duulaankaas dhexdiisa duulaankaas dhexdiisa koox munaafiqiinaha soo baxday oo duulaanka soo raacday munaafiqiintu way raaci jireen marmaray raaci jireen duulaanka fogfog weliba hadba qorshayna wataan ayago marna ilahay ina u gargaaraan ma wataan mararka gabal waxay ku fakeri jireen nabiga inay dilaan waan arki doonaa nabiga inay dilaan oo duulaankaas dhexdiisa ay ku dilaan way u fakeri jireen marka ayagu way raacayaan laakiin kulama jiraan cadowgay la jiraan kooxaa marka baxday qad kharajat way baxday kooxdaasu fii haadihi alqaswati duulaankaas kooxdaasoo lam takhruj aan bixin min qablo markaas ka hor wa macahum kooxda waxaa la jira ra-iisu madaxoodii cabdullaahi ibni ubay falamaa balaqahu markuu cabdulaahi gaaray alkhabar warka istashaada waa holcay hadaban caro darteed carow la karkaray isaga dhamaaday sidii dheri dab la saarayu noqo markii la yidhi waxa wey maanta waaba lasdiri tegeyba wa qaala wuxuu yidhi awaqad facaluuhaa ma yeeleen saas uu yidhi maanta miyay dhexdeena ka yidhahdeen yaa lalmuhaajiriin maanta ma saas ma yeeleen ma dhacday arrintu markaasaa la yidhi waa dhacday markaasuu yidhi qad naafaruuna ma noo faaneen wa kaafaruuna ma badiyay noogu faaneen fii bilaadina magaalooyinkeenna ma maantay magaalooyinkeennii badi noogu faaneen oo yidhahdeen yaa reer hebela halkaasay gaareen nimankii quraysheed qabiilu u dhiga isagu qabiilu u dhiga si uu u shido sharta maxaa yaele qabiilku waa baaruudda dhagaha fudud baaruud aad u qaraxda weeye markaa dadku tartiib in u qarxiyo raba markaasuu yidhi qad naafaruuna ma noo faaneen wa kaafaruuna ma badiyay noogu faaneen fii bilaadina magaalooyinkeenna wallaah ilaahay baan ku dhaartay maa acuddunaa wa jalaabiiba qurayshin annaga iyo ragga quraysh laga keenay wax kale ku tirin maa haadihi ee tan ah ilaa kamaa qaala aluwalu dadkii hore say yidhahdeen maahane aluwalu waa jamacu awal aluwalu raggii hore say yidhaahdeen maahane samin kalbaka eygaaga cayili ya'kulka ha ku cuneen waa mahmaadii hore horay baa rag u yidhi eygaaga cayili ha ku cuneen maanta miyaa maxamed iyo raggiisii annaga noogu faaneen badi annagaa korinay cuntadeenna siina markaasay maanta na cuneen saasuu leey muslimu sheegaa ninkaas ka warrama ninkaas nabigu waa og yahay saas inuu u hadlayo dili maa nabigu sala allahu calayh wasalam u fiirsada waxaas ninka ku hadlaya shaydaankaas a dhex socda saxaabada masaajidku kula tukana jihaadku marmar waa raaca waa kaasaa waa kaasaa markaasu wax uu ku hadlayo bal fiiri jalaabiib waa dadkan laga keenay ay majluub a loola jeedaa e jalaabiibi quraysh quraysh kuwii laga keenay haadihii ee tan ah jalaabiibta haadihii tan ah wax kale maan waa hadalkii raggii hore yidhaahdeen markaasu amaa wallah ilaahay baan ku dhaartay la in rajacnaa haddaan u noqonno ila almadiinati madiina la yukhrijanna waa uu bixinayaa oo bixinayaa oo bixinayaa alacazu ninka sharafta badan minhaa madiina aladalla midka dulliga badan araada wuxuu ula jeedaa bilacazi midka sharafta badan nafsahu nafsadiisa wa biladalli kan dulliga badanna rasuulallahi ula jeedaa sala allahu calayh wasalam rasuulka alluu ula jeedaa sala allahu calayh wasalam wa akhada wuxuu bilaabay yudabiru inuu maleego lidaalika arrinkaas dartiis alfitana fitan inuu fitan kiciyo uu bilaabo fitan inuu kiciyo oo uu isku diro ansaarta iyo muhaajiriinta oo uu ka shaqeeyo in nabiga iyo muhaajiriinta kaleo la socota laga cayriyo madiine oy saas ku dhammaata islaamnimadu taas inuu ka shaqeeyo go-aansan xataa qaala ilaa uu ku yidhi lirufaqaa'ihi ragga isaga la socday isagu waa ansaartuu la socda isagu ansaari maahane laakiin waa ku qabiil qabiilka ugu weynna waa ka dhasho reer khasre marka ayagu la socda xataa qaala ilah uu ku yidhi lirufaqaa'ihi raggii isaga la socday wuxuu yidhi haada kanu maa facaltu bianfusikum idinkaa sidaa is yeelay qofna ha eedinin maanta in laydiin dhaarto idinkaa is yeelay naftiinna eeda qaabka ukicina fiiri waa waxaad idinku isku samaydeen cid kale wax idinkuma samayn soo idinku sooma dhawaysan soo idinku badarka ma siin nimankan muhaajiriinta ah markay yimaadeen ma tirada war nooga taga waddankana lama lihidin ma tirada maxaa waddankiina keenay maxaa waddankiina keenay laakiin fadi beriisaan siinaa khalaas maanta ha ku cuno adigana saasuu yidhi saasuu yidhi shaydaankii xataa qaala ilah ku yidhi lirafaqaai ragga isaga la socdo qaraabadiisa haada arrinkaanu maa facaltum bianfusikum waa waxaad naftiinna ku samaydeen axlaltumuuhum idinkaa dejiyey bilaadakum magaalooyinkiina wa qaasamtumuuhum idinkaa la qaybsaday amwaalakum maalyaalkiina amaa wallaahi allaan ku dhaartay low amsaktum haddaad maalkiina ka cesho lahaydeen oodma waxba iska sii lahayn canhum xaggooda lataxawaluu waa u wareegi lahaayeen ilaa hayri daarikum magaaladiinna meelaan ahayn wallahi waa idinka tegi lahaayeen idinku is-eeda fursadu ka dhig wa kaana maa qaraabada uu la hadlaayo marka wiil ay qaraaba yihiin ay ka mid oo hadda iimaan qawihu ku jiro oon qabiil iyo balaayo lagu shubi karin wa kaana macahum waxaa la jiray xiina maa qaala marka uu yidhi munaafiqaasu maa qaala warka uu yidhi markuu yidhi shaabun wiil dhallinyaraa mu'minun ilaahay rumeeyey qawiyul iimaan iimaankiisu adag yahay wiilkaasaa joogay waa zayd bnu arqam zayd bnu arqam weeye lam yasbir kuma sabrin wiilkaasu calaa haada alhuraa'i waxa weeyaan qayladaas huraada oo hadalka iska buuqa buuqa xunkaah uu kicinaayo kuma uusan sabrin lam yasbir kuma sabrin calaa haada alhuraa'i buuqaas xunkaa kuma sabrin inuu waxaasoo kale u dulqaata ma yeelin xataa ablaqa ilaa uu gaadhsiiyey alkhabara warka rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam ta orday oo rasuulka u tegay yidhi cabdullaahi ibnu ubay wuxuu yidhi waxa weeyaan layukhrijana alacazu min halabal sidaasuun ansaartii ku le waa kicina nabiga deganaanta fiira iigu yeedho cabdullahi maadaa saas yidhi markaasuu yidhi wallahana dheh cunugan below munaafiqiintana hadda waa saas dhaqankoodu dhaar beenaad waxaan ahayn laguma yaqaan bal cajaa'ib weliba hadda aad uu soo gaadiyey kitaabkaanu ye kutubta kolosiirka iyo iyo tafasiirta kulli waa oo dhigaa waxa weyn markuu sidaas yidhi odayaashii ansaareedaa ku kacay wiilkii yaraa markaasaa le warni odaga maxaa kuu dir adiga wiilkaaga ha wax odaga dhaaranaaye maxaa adiga uga waxaas waxaas ugu sheeg wiilkii murugo isaga dhama ma garan laakiin haddaad alle u gargaarto alla kuu gargaaray haddaad ilaahay u gargaarto in tansurullaha yansurkum ilaahay buu u gargaaray ilaahay ma dayicin marka aayadaa la soo dejiyey lafdan bilafdin xarfan bixarfin u sheegayda suuratulmunaafiqiina la soo dejiyey oy ku jirto waxa weya layukhrijana alacazu min hal adala munaafiqiinta yiri ay ku jirto aa soo degtay khalaas yaada muslimiintoo dhan yaqiinay u noqoto marka qofku dambao ku shaki kara ma jiro ilaa gaal maahan mar haddii alla sheegay ka war rasuulku warkii gaarsiiyey sal اlahu alيه waslm fadacaa waa u yeeray rasuulku salى اlahu alيه waslm ibna ubay cabdullahi ibna ubay ibnu salool wa sa'alahu waa weydiiyey can dalika warkaas faxalafa waa dhaartay dhaar isku jiiday wallaahi inaana dhihin iska dhaartan iyagu faxalafa waa dhaartay anahu lam yaqul inuusan dhihin shay-an waxba shay-an waxba shaygaasoo mimaa kii ka mida balaqahu nabiga soo gaaray faanzla allahu alla soo dejiyey suurata almunaafiqiin suuraddii munaafiqiinta alla soo dejiyey wa fadaxahu ilaahay waa ceebeeyey ilaa ywm diini maalinta lays abaal maraa intii laga gaaro aayaddii la hadda la akrina hadda la aqra caawa la aqra subaxdii waa la aqra cabdullahi ibn ubay fadiixadiisi ilaa ywm diin saas u taagnaani bal fiiri ilaahay nusradiisa bilaahi calaykum ninkaas nabigu ma dilin ka warrama ninkaas intaasoo shara ka shaqeeyey nabigu ma dilin maxaa dhacay wiilkiisiyaa saxaabada ka mid a maxaa dhacay ansaartaba qaraabadiisa ugu badan kuwaasaa lagu ilaalaa qalbigooda idan siyaasadda nebi moxamed sala allahu alay slam waxay tahay qofkan asagoo xun in lagu badbaadiyo ilaalin ummadda lagu ilaalinayo ummaddaas dareenkooda la ilaalinayo haddaadan siyaasadaas marin dariiqa nabiga kuma socotid gargaarna mudan maydid ma dhacayn fiiri ninkii nuucaasa baa la iska daay wa kaana wuxuu ahaa ibnu haada almunaafiq fiiri munaafiqan wiilkiisa marka fiiri bal waxa la faa'iiday marka arag faa'iidada ka dhalatay haddii isaga la dili lahaa waxa dhici lahayd ama wiilkiisa ama tolkiisa dad badan oo muslimiin ay fidnoobaan laakiin faa'iidada la gaaray fiiri say noqotay wa kaana wuxuu ahaa ibnu haada almunaafiqi munaafiqan waxa weeyaan wiilkiisa wasmu magaciisuna aydan noqosha cabdullaahi uu ahaaye oo waxaa la dhihi jiray cabdullaahi ibnu cabdillaahi ibnu ubay ibnu saloola la dhihi jiray soomaalidu ma yaqaanin wiil iyo abis isku magaca waxay soomaalidu taqaano maaha waa la yaabaa laakiin carabtu waa taqaana waa caadi wa waana la sharci diidayaana ma jiro in wiilka iyo abis isku magac noqdaan sharci diidaya ma jiro waxaa la dhihi jiray cabdullaahi mu'mino mu'minu ahaa khaalisan baraxla fawaqafa waa istaagay calaa naqbi lmadiina madiine albaabkeeda albaabkii laga gelaaya madiinuu istaagay inta seef qaato gasha kala baxay odagii markuu soo galmaagay uu yidhi wallaahi hadaan gelayn ilaa rasuulku kuu fasaxo odayahu dulliga badan war naga tago cunuga xaa igu sallida ilaahan ku dhaartay inaadan gelin maxaa yeelay waxa weeye daliil baa tahay waryaal fiiri rasuulkuna waa casiis uu yidhi marka casiisku waa inuu ku fasaxo bilaahi calaykum fiiri iimaankaas meeshuu gaaray waa aabihiisa ugu way laakiin waxa weeyaan alwalaa walbaraa rasmiyaha dhacay soo ma jeedid nabigaa yidhi iska da hagale hagale yaa marka casiis no ah nabi moxamed sala allahu alay slm daliilna isagaa noqday yaana tadbiiqiyey aayaddii wiilkii uu dhalay haddii la dilo isaga taasna la heli lah maya lama heleen bal wiilku wuxuu dhihi jira nabiga inta u yimaado u dhihi jira rasulka alla haddaad dilaydo aniga iyo fasaxan waa dilay haddii qof kale dilo waxaan ka cabsadare inuu qaado qofkii dilo saxaabigaa soo ma jeedid saasay weeyaan marka siyaasadda oo guulaysata waa midda nabiga sala allahu alayh wasalam sidaas ayuu ahaa marka wa kaana wuxuu ahaa ibnu hada almunaafiqi wasmu magaciisana aydan noqosha cabdullahi yaa la dhihi jiray mu'minan nin mu'mina khaalisan oo barax la fa waqafa waa istaagay calaa naqbi lmadiinati magaalada madiine albaabkeeda ayuu istaagay mustallan xaal uu yahay mid siibtay sayfow sayftiisii wa qaala wuxuu ku yidhi liabiihi aabiis ra'si lmunaafiqiina munaafiqiinta madaxooda ahaa wallaahi allaan ku dhaartay laa tajuusu inaadan ka gudbayn min haahunaa halkaan xataa ya'dana laka ilaa uu kuu fasaxo rasuul ay rasuulka ale sala allahu calayh wasalam fa inahu rasuulku alcasiisu waa ninka awoodda le iyo sharafta wa anta adigana adaliilu midka dulliga badanaad saasaan kuu sheegaya saasuu ku yidhi wa balaqa daalika arrinkaas wuxuu gaadhay rasuulallahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam fa arsala ilayhi nabigu usoo cidiray fa arsala ilayhi wuxuu wiilka u soo diray an ya'dana lahu inuu u ogolaado maana iskaga sii daayo hagale hagala qofkan dulliga badano faraha kala ba fakhallaa sabiilo waddaduu u baneeyey markaas waddadii u baneeyey isagoo idankii rasuulka ku soo galay magaaladii uu lahaa nabigan ka cayrina ayuu soo galay isagoo idankii rasuulka ku soo galay fakhalla waa u baneeyey sabiilo waddadiisa wa bi haadihi lxikmati fiiri xikmadaas qaaliga ah ayay intahad ku dhammaatay haadihi lfitna fitnadaas unta oo uu rabay munaafiqu inuu kiciyo xikmadaas rasuulka ilaahay ku baaba'shay xikmadda rasuulka ayaa ilaahay ku baaba'shay والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد